Mashruuca Rajakaab oo iska kaashanayaan World Bank iyo Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan saddex kun oo gabdhood si ay u helaan waxbarasho bilaash ah. Mashruucan ayaa ah mid lagu xoojinayo tayada aqoonta gabdhaha Soomaaliyeed si bilaash ah. Aadan Cabdulaahi oo ah madaxa xafiiska Rajakaabo ee Jaamacadda Central ayaa ka warbixiyay mashruucan.
mashruucan rajakaabo runtii waa mashruuc ballaaran oo loogu talagalay in wax lagu baro hablaha soomaaliyeed si guud ahaaneed Eh, waana mashruuc uu maalgelinayo World Bankiga Eh, mashruucan eh, beledweyne ama gobolka hiiraan oo keliya kama jiro ee wuxuu ka jiraa dhammaan eh, guud ahaan soomaaliya Eh, mashruucan World Bankiga maalgelinayo eh, facebooka hore waxay ugu talagaleen inay waxbaraan ilaa iyo saddex kun oo hablood oo gabdho soomaaliyeed ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan waxbarashada heerka jaamacadeed ee bachelor degree-ga ah Eh, darajadoodana diploma ay qaadanayaan marka mashruuc waa mashruuc sidaas u ballaaran oo soomaaliya oo dhan ay ka far ku wada jiraan selectionka iyo doorashada ee ardayda ka qayb noqonayo mashruucan rajakaabo ee runtii waxaa toos u laheeday ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ee iyadaa gacanta ku haysay oo maamuleysay boqolkiiba boqol ardaydana waxay si ee qof walbaba u furan oo cidna aanay ka xanibnayn uu u xareysanayay ama u ap- u apply gareynayay ee linkii wasaaradda bejkeeda lasoo dhigay wasaaradda waxbarashada soomaaliya qofkii daneynaya meeshaasuu ka apply gareynayay ee xogtiisana meeshaasuu ku buuxinayay dadkaana waa dad halkaas laga soo select gareeyey oo jaamacadda keliya waxaa loo soo diray nambarka ardayda ee apply gareysay central ee cent- ee waxaan ku yidhahdaa iyagoo wasaaradda linkigeedii marayo marka qaabkaasay ardayda ku heleen ee doorashadooda runtii waxaa xusid mudan in isteedyada si guud marka hore isteed walbaba loogu talagalay ilaa shan boqol oo gabdhood inay ka faa'iidaystaan mashruucan Ee, hirshabelle ahaan shan boqol oo gabdhood aa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan iyadoo loo kala qaybinayo labada gobol ee hirshabelle uu ka kooban yahay laakiin nasiib wanaag ee magaalada beledweyne waxay heshay nambarkii ugu badnaa sababtoo ah ee, magaalada beledweyne ee, ardayda rajakaaba mashruucan hadda ka diiwaangashan ee registaradka ka ah ee, waxaan ku idhahdaa ee jaamacadaha fuliya ee dhammaan wada hayaan waa arday ku dhow shan boqol oo arday ku dhowaaye marka waxaan dhihi karnaa shantii boqol oo arday intoodii badneed boqolkiiba sagaashan ka mid ah waxaa jaanis u helay magaalada beledweyne ama guud ahaan gobolka hiiraan Eh, hadda laba face aa socoto face one iyo face two face three na waa la filayaa Eh, marka hadda wuxuu ku egyahay kan koobaad marka ardaydan ay qalin jibiyaan oo laba sano ay ay dhameeyaan waxbarashadoodii Eh, marka ilaa iyo hadda laba kun labaatan iyo todobada ardaydan way joogayaan Eh, waana suurtagal in mashruuca dib uu usii socdo oo faces kale la qaato haddeer face three face four la qaato dhammaanna qof walba oo daneynayan wuu ka faa'iidaysan doona insha allahu tacaala Qaar ka mid ah gabdhaha helay mashruucan Rajakaabo ee Jaamacadda Central ayaa ka mahadceliyay mashruucan.
magacayga waa xanna cabdulaahi axmed Een, waxaa ka mid ahay gabdhaha oo rajakaaba een, nasiibku u yeeshay inuu soo baxaan Een, alxamdulilah waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay rajakaaba Een, hadda alxamdulilah waxay noo socotay muddo gaarayso lix bilood ku dhowaad ayay noo socotay ani fikrad ahaan waxaa kaga faa'iiday horta een, waxaa bartaa education weliba biochemistry Een, waa maadada aan aadka u jeclahay haddana macalinimadana aada u jeclahay Een, alxamdulilah marka waa ku faraxsanahay Een, xaqiiqatan waxaa u arkaa horta een, nasiibaa u arkaa maadaama ka mid ahay ardaday usoo baxday waa dhowahay magacayga waa ridwaan xuseen cismaan waxaa ka mid ahay ardayda ee rajakaab ee taabagelinayso mashruucaas ee, anigoo ka baranaya macalinimada ee, waxaa aada ugu mahadcelinayaa tiimka rajakaab kasoo shaqeeyay hadday ahaan lahaayeen wasaarad hadday ahaan lahayd maxay ahayd world bangi oo barnaamijkan keenay oo fangareeyey Een, iyo khaasatan jaamacadda centraal aan u mahadcelinayaa oo nagala qayb qaadatay oo noo soo dadaashay oo noo keentay mashruucaas Mashruucan ayaa ah mid muhiim u ah gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay jiraan gabdho baahiyaha nolosha ay ka reebeen hayaankoodii waxbarasho oo ay lahaayeen.